Waxaan aad iyo aad usoo dhaweynayaa arrinta uu madaxweynaha uu ku dhawaaqay oo ah in qansuuliyad laga furo xafiis qansuuliyad oo u khidmeeyo dadka xujayda ah ee xarameynka aadayo Makii Madiina u khidmeeyo Sacuudiga arrinta ayada aad iyo aad baan maaragta usoo dhaweyneynaa waana arrin runtii aad iyo aad loogu baahnaa oo problemkeedana lagala kulmo xujayda mar alla markay cumri iyo iyo xajba ay u kacaan xafiiska weyn heerkoodka ee safaaradda wuxuu ku yaalaa maaragtay Riyaadh marka xafiis jidda qansuuliyad oo wax uu khidmeeyo xujayda iyo dadka cumreysanaya ee Sacuudiga aadayo in laga helo meeshaas aad iyo aad baan arrinta ugu faraxsanahay waxayna ku mahadsan yihiin madaxda ka shaqeeyeen ilaa iyo madaxweynaha aad iyo aad baan arrinta maaragta usoo dhaweyneynaa.